fawsiya yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaana waraysi dheer siinaysay saxaafadda ayaa waxa ay codkeeda ku biirisay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee walwalka iyo walaaca ka qaba jiritaanka ciidamada dowladda federaalka kadib bixitaanka ciidamada atmis xildhibaanadan waxa ay tilmaantay in ciidamada dowladda federaalka ay marayaan marxaladii ay ugu liiteen toban sano kadib iyadoo sheegtay in ciidamada badankooda ay ku baaba-een weeraradii ugu dambeeyey ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya iyadoo sheegtay in intaa ay dheer tahay in dowladda federaalka ay la daaladhacayso bixinta mushaaraadka ciidamada islamarkaana dhanka kale ay sheegtay inay sii xoogaysanayaan howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa nasiib darro ah in maanta ciidankeena u taaldaran yahay intaa aan joogay tobankaa sano iyo inaga horreysayba waa lasoo dhisaya ciidankeena maantuuna ugu liitaa ama ciyaalkii waa dhammaadeen baa la leeyahay wax badani waa dhibaatooyin fara badan oo dhaqaala xumo ayna way jirtaa oo mushaharkoodii lala kadeedan iyo dowladdu la kadeedan tahay at the same time nimankii argagixisada way sii xoogaysanayaan ciidankii amisonna waa baxayaa waa arin laga walwali karo arinkaas aad baan uga calool xumahay aad baan uga walwalsanahay insha allah waxbaa isbedeli doona saynu itaal daranahay uma ayaan darin amison markanu weydiino nu nidhaahno dagaalka dee ma gelayaan mandatekooda maaha inay galaan waa inay ku daba socdaan adaa barigaa yar la cararaya hadalka xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu qaybo ka noqonayaa walwalka iyo walaaca waayihii ugu dambeeyey ay ciidamada dowladda federaalka ka muujinayeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo shisheeyaha qudhooda kuwaas oo xaalada quus ah ka muujinayay jiritaanka ciidamada dowladda federaalka kadib bixitaanka ciidamada atmis iyagoona arrintaas ku sifeynayay ama ku tilmaamayay mid mustaxiil ah in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha uu dhisay ay u babacdhigaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab